a bismillahi raxmaani iraxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo badanaaba lagu falanqeeyo siyaasadda soomaaliya mar labaad waxaanu teleefonka la tigsanay cali maxamed axmed cali daacuun oo aanu diinano ama aanu rabno inaan ka waraysano xaaladda uu hadda dalku marayo maanta oo isniin ah oo bisha janaayo ay tahay afar iyo labaatan cali kusoo dhawow marka koowaad madasha lixdanka bismillaahi raxmaani raxiim waa ku soo dhowahay adiguna waa mahadsan tahay dadka ay dhegaysanayaana waa mahadsan yihiin madashuna mar labaad iyo mar saddexaad way mahadsan tahay waagaag cali oo ma noo tuuragoyn kartaa xaaladii u dambeysay siiba doorashooyinkii iyo qodobadii ay ku heshiiyeen shirkii labada aqal isku tagga labada aqal ee soomaaliya adeer labada aqal waa isu tageen waxayna soo saareen magac magacyada aad aragteen oo ka kooban lix nin waxa lix qof waxa laga keenay aqalka sare macnaheedu waxay matelaan lixda maamul goboleed sagaalka kalena golaha baarlamaanka ama xeerdejinta magacaabay labadii guddoomiye ee aqalka hoose iyo aqalkana way isu tageen qoraalka aad aragteen iyo magacyada aad aragteen ee hablaha u badan baa ka soo baxay waxa la filayaa lana dhowrayaana waa ku dhawaaqistii doorashada sida muuqata sida muuqata waxaa la filayaa inuu mar labaad kusoo noqdo jegada madaxweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud yaad is leedahay way mataaneyn doontaa mise arrintaasi suuragal maahan
xilligu xilligii ka duwan taariikhdu taariikhdii ka duwan maalmuhu maalmihii ka duwan wiigagu wiigagii ka duwan baarlamaankuna baarlamaankii ka duwan afartii sannadood xasan sheekh maxamuud taariikhdiisa waad haysaan haddii uu galabsaday idinkaa noo sheegi doona haddii aanu galabsanina idinkaa ummadda u sheegi doona laakiin aniga waxay ila tahay baabacadaa miyaa tima ka soo baxayaan su-aasha adaan ku weydiiyey ha waa lagu beeri karaa cilmigaa cusub oo hadda soo baxay ee teknolojiyada annagu ma naqaana waxaanu naqaanaa weli reer guuraagii baanu nahaye baabacada tima ma ka soo baxayaan waa murti soomaaliyeed waa maya haddee saas tahay
adiguna waan kula qabaa aad iyo aad baa musharaxiintu ay u dadaalayaan way isu baydayaan way isu gudbayaan haddaan laba mas'alo ku tusaaleeyo doorashadii golaha baarlamaanka faarax cabdulqaadir wixii ku dhacay waa taariikh waxay la mid tahay mucjizadii anwara saadaad markii uu ka degay tal abiib ay carab oo dhammi la yaabtay ee uu liibiya ku yidhi anaa laa adayac waktii cala alwalad almajnuun waa mufaaja'a dhacday faarax cabdulqaadir xasan shiikh maa watay anigu waxaan u arkaa taa tal abiib oo kale qodobka labaad wixii ka dhacay cadaado ee baarlamaanka cadaado fadhiisteen ay yidhaahdeen cabdikariir xuseen guuleed waanu ridnay iyaduna waa mufaaji'adii labaad ee ku dhacda xasan mufaaji'adii saddexaad waxay ahayd shalaytoo wuxuu watay xasan shiikh ninka la yidhaahdo degdheer ayuu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare u watay abshir bukhaari baa soo baxay mufaaji'ada afraad labadii kumdhekey ee ka soo baxay shariif sheikh axmed amase brice conferencekii labadaasuna waa labadii soomaalida iyo caalamkaba dhegaha qarxiyey carabtu waxay tidhaahdaa calaamatan matar fi sixaab hadday intaa madashu wax ku qaadan weydo madashu iyadaa cirka roob ku og waa hagaag caliyow maxaad is leedahay iminka maxaad is leedahay yaad adoorasaysaa inkastoo aad iga diiday su-aasha maalin hore haddana waa kugu celinayaa adoorasida yaad is leedahay hadda musharaxiinta ugu cadcad yihiin iyadoo weliba doodo kulkulul la doonayo in la dhex dhigo musharaxiinta si loo kala miiro ama loo kala shiilo waxbaan idiin sheegayaaye waxaa ummadda u gudbiya aqalka sare ee habaarka qaba ee ummadda lagu soo tuuray puntland iyo jubbaland baa watay marka la tiriyo konton iyo afarta xildhibaad daarood baa u badan mucjizadii labaad baa shalay dhacday cumar cabdirashiid bay ku dhacday guddoomiyuhu waa cabdi xaashi guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa bukhaari guddoomiye ku-xigeenka labaad waa mawliid nimankii ina dhibay ee aqalka sare watay gacmo madan bay caawa taagan yihiin muti soomaaliyeed baa odhanaysa ninkii ceesaan kugu dhiba weydiinteeda wadisteedaa lagu dhibaa saaka puntland iyo jubbaland aqalkii sare gabba kama hayaan iyaduna waa calaamatalmatar fi sixaab baarood madaxweyne heli maayo mar hadduu aqalkii hooseba waayey anaa kuugu bushaareeyey intaa nin walbana u wey gar gartaa u gey inasa weyne gartaa u gey waa gartay maxaa ilaa maadaama lagu jiro sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka maxaa keenay weli la yidhaahdo reer hebel madaxweyne heli maayaan halkii laga odhan lahaa hebel madaxweyne heli maayo anigu ma keenina waktiga waa kowdhe waktigaa keenay waxaa kaloo keenay siyaasad xumida waxaa kaloo keenay dad bisil oo siyaasadda yaqaan oo aan jirin exaambul baan ku siinayaa inanta dhulbahante sideed cod bay keentay intaanay sideedda keenin meel kasta waa ay joogaan majeerteen iyo cabdiweli waxay yidhaahdeen tulile u tanaasul waxay tidhi aabbahay waxa uu damco waa ka gungaadi jiray aniguna waxaanay naag dhulbahantaa oo ka gungaadaya damacayga way diiday sideed cod bay heshay tulile lix buu helay marka cabdiweli soo wacaayo gabadha muxuu wiilka cali saleebaan u oran waayey tanaasul oo julule u tanaasul waxaa halkaa kaaga muuqda oo aynu tilmaamaynaa anaaniyada hoggaan xumida iimaan darrida cadka hoose anaa qaadanaya cadka sare anaa qaadanaya cadka dhexe anaa qaadanaya waxaba anaa qaadanaya war miyaa bani aadan kale abuurayn war miyaan ummad kale jirin saddexdii kursi ee markii hore iibsadeen ee ay somalilan ka siisteen elekshonka saddexdaasina way sii dhaawaceen aqalka sare konton iyo laba ayaa shalay lagu galay doorashada laba kursi baa dhiman marka waxa weeye walaal qabiil lagama gudbin oo waa four point five qabiil lagama gudbin oo waa puntland qabiil lagama gudbin oo waa jubbaland maxaa ku salliday sool iyo sanaag maxaa ku salliday harti waqooyi kuraastoodii meeday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raasicuun aliyo haddaan su-aal ku weydiiya aliyo haddaan su-aal ku weydiiya adiga siyaasad ahaan maxaad is leedahay dowladda cusub waad ka noqon kartaa anigu waxaan ahay keen maker baan ahay waa qodob waxaa kaloo ahay political alanis baan ahay nin taxliiliya siyaasadda aniga caqligaygabaa caqligaygabaa lacag ah codkaygabaa lacag ah maskaxdayda iyo fakerkayga baa lacag ah anigu wax aan rabaa ma jirtee wadaniyad baan rabaa soomaalinibaan rabaa dadku inay wax qaybsadaan baan rabaa in runta la sheegaan rabaa in wadani la noqdaan rabaa waa hagaag yaad is leedahay markaa ad waxaad darosaysaa yaad shiilasaa yaad caqliyadaada maanta kutusaysaa ina ay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne dalka ka noqon doonaan haddii alla idmo hawiye waa madaxweyne ra-iisul wasaare waa daarood caawa taasi jawaab maahan de caliyow taasi jawaab maahan caliyow taasi jawaab maahan anigu shaksi baan ku weydiiyey hebel haddaad hebele weydiisay election baan ku jiraa cambain baan ku jiraa xildhibaanaan ururaya no comment marlabaad wii kadib baad weydiinaysaa gaadhiga ii saaran yihiin aan kaa aada iga waraysanayso waa hagaaga marka adigu waxaad cambain ugu jirtaa ood xildhibaanada u ururinaysaa beesha hawiye of course caasimadaa iga hiilinaysa caasimadaa iga hiilinaysa saddex iyo soddonka kursi baa iga hiilinaya lixdanka reer waqooyi baa iga hiilinaya reer waqooyigu waxay igu yidhaahdeen ma dhulbahantaa wax doonaya ma warsaganaa wax doonaya ma hinjiyaa wax doonaya maba naqaan ma jeerteene kuwaastayada ma cidlaanu ku daadinaa bay yidhaahdeen for security reason waa qodob iyo nolol inay noolaadaan oo nabadgelyo ku noolaadaan muqdisho caliyow aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay ugu dambays haddaad nagu kordhin kartid hawlihii u dambeeyey muqdisho ka socday iyo siday wax u socdaan iyo xildhibaanada adigu ururisay iyo inta ay leegyihiinba ugu dambaystii maxaad nagaga tegaysaa waxa aan kaaga tegayaa ilaa ay soomaalidu wadaniyadda aaminto ilaa ay soomaalidu anaaniyada iska dayso ilaa la yidhaahdo dadka ilaahay ma laha ee puntland baa laga leeyahay la iska daayo ilaa la yidhaahdo dadku xuquuqda waa u siman yihiin ilaa election one man one vote la gaadhayo arrintu sidan caawa ay tahay iska bedeli mayso ninkii ka bedelaya aniga ayaa la doodayaad iga hor keenaysaa waxa weeye ina adeer xaalad xaaladda anigu sidan kama dhigin xaaladdu waxay ka soo xumaatay meesha la yidhaahdo cabdisababa shirkii soo dare dabadeedna waxaa lagu qaatay afar dhibic shan iyo federaal jabuuti aaway dadkaagii aaway tumaalladaadii aaway bini aadankaagii aaway shool iyo sanaag maamulin loo sameeyo oo ay maanta waxoodu ka soo baxaan oo la iskaashado aaway dadka annagaa dambownadaa garowe laga yidhi haddaba ma dambaabi karaan oo gabadhaa yar baa ugu filan taariikh ee tiri tanaasuli maayo hadday puntland burburayso waan isa sharaxayaa haddaan wax waayo waan isa sharaxayaa gabadhaa yar ayaa ugu filan cibaaro factabiruu yaa uulil absaar ayaa ilaahay qur'aankiisa ku sheegay inabtaa yar baaliyo puntland dad badan dad badan baa ku nool adiga laftigaaga waxaad u kaambeen garaynaysaa koonfurta soomaaliya iyo muqdisho carabka buu ku dhufa kartaa ciddaad u dan leedahay yaad yaad ka wadaa puntland saddexdii kursi aaway yaa qaybiyey yaa stakeholder ahaa yaa ahaa madasha aaway lixdii kursi ee harti waqooyi idinku meel ku sheega puntland maahan soo lama oran karo waa madaxda puntland waa madaxda puntland ee lama oran karo soo maahan waa puntland hadda maxaa kaloo la oran karaa leadership baan ka hadlayaa ee adigu macbarta xaanaha iibisaan ka hadlayaa waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantay caliyo idinkuna aad baad u mahadsantihiin